bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafeylaa ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhaba singhayta qodobada warkaan hiraabtaanka doorkaroon isina dhugunsu doontaan haddii ilaahi raallo kunagada weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble oo kismaayo kula kulami siyaasiyiinta jubbaland ee gobolka gedo booliiska soomaaliya oo toogadiye qofka sheegay inuusa jaysi fadi weerar ah taliya ciidan oo xalay ka amuuday muqdisho weliba booliiska oo ku hadalaya madaxweyne ku-xigeenka puntland oo cay sharaf unsuubi wasiirada caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba booliiska somalilan oo gacantaha ka dhigay qof dil jaysidiya khilaafka dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo xoogsadiya iyo wararkii ka dambeeyay qarax kudhi magaalada dubai raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo khamiis ee taariikhdana ka beeganta siyeedka bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaatii kowda antaasayt weliba hayna qodobada hiraabtan warkaanan kodool kulan dhegaystayaal inis diyaare warka hiraabnimo faafaas hiraafayla dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble weliba xalay ka hoyday magaalada kismaayo welibana kismaayo kula kulmay qaar kumid a siyaasiyiinta jubbaland ee hukujada gobolka gedo kulunkaas iyo weliba warhakubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha weliba laka sheegay inuusa qeyb ku hayay dadaalada ra-iisul wasaaraha ee dib heshisiinta gobolka gedo oo muddo badan iska hayeen dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland kulunka weliba lagu ka hadlay arrimo badan oo kuurayay dadaalada ra-isul wasaare rooble ee arrimaha dib u heshisiinta gobolka gedo silanka qowda magaalada gaarbahaarey doorasho lankuwada qanacsiinya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba la filaha inuusa geeka magaalada kismaayo kasiidhika mashaariic dowladda soomaaliya ku fuliyahay timeelis saas oo kale ra-isul wasaare rooble weliba maalinta jimaade ee la filaha inuusa deera xarunta gobolka gedo ee gerbaharey welibana gobolka gedo maamulishay muddo dheer iska hayay dowladda federaalk iyo weliba maamul goboleedka ee jubbaland ciidanka booliska gobolka banaadir weliba iyo sheeganaa in isgoyska akis control balcad ee magaalada muqdisho ku toogideen qofku hubaysnaayo qore a k forty seven e kaasay tooska diyaayay inuusa carqaladeeyay dhismaha wadada hiriiryaasi muqdisho iyo balcad saasaatow gobolka banaadir iyo weliba shabeellaha dhexe qofkan yar saraakiil ku tirsan laamaha amnigiiyo sheegay inuusa ka tirsanayo al-shabaab islamarkaana fadaayay inuu weerar ciidamada ilaalada ka hay dhismaha wadada balse iyo toogadeen ciidanka oo ka feejigaan dhagarta cadowga marwalba hamaleegeen iyo weliba uusa ku horseeday qofkan islamarkaana toogasho kadil yeelka eri waraakubay booliska gobolka banaadir saasoo kale booliska gobolka banaadir weliba iyo sheegan in qofkan iyo ka qaadan boorso usubadi taaseytio laku tuunsanayay in iyo ka jaran walyaabo qaraxow islamarkaana adda boorsada ee baaritaaniyo ka hayan dhismaha wadada hiriiryaas magaalada muqdisho weliba degmada balcad iyo hadda ee toosyacaadii andararta welibana jarne weerar badan oo kudhiyay islamarkaana weeraradii xoognaaye ee kudhiyay dhismaha wadada xiriiryaas muqdishodi muqdisho weliba afgooye weliba xalay magaalada caasimada ee muqdisho ka amuuday taliyihii qeybta booliska gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaashaanle sare ee muuse cabdiqaadir qoraal hakubahi taliska ciidanka booliska dowladda weliba laka sheegay inuusa amoodi talihii qeybta booliska shabeellaha hoose waana uusan amoodi xanuun haayay dartiis taliyaha booliska dowladda weliba marxuum muuse cabdiqaadir ka tilmaamay inuus haay sarkaal firfircoon islamarkaana afgaaban waana ka shaqeeyey waana ka shaqeeyey hogaamada ciidanka booliska soomaaliya samir iyo maagna ilaahay kusii qoyska qaraabada ehelkii weliba ciidankii uusakabahi saasoo kale weliba ku tacasiyay geerida marxuumkan inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun ilaahay naxariista marxuum muuse cabdiqaadir xasan idriis oo ku mid ahay ciidanka booliska soomaaliyeed muddo dheerna uusaa saddexaadnimo iyo weliba geesnimo leh uusaa aka-aday qaranka soomaaliyeed weliba saaseyte bartis facebooka ku qoray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen kusimaha madaxweynaha waan ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo xalay qasriga madaxtooyada casharaf nkusuubi wasiirada caafimaadka heer federaal iyo dowladaha xubnuka ee dowladda federaalk soomaaliya oo maalmoonba qeyb ku hay shirka wada tashiga wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada xubnuka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba wasiirada iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya kaaseyti oo ka codsaday magaalada magaala kaaseyti oo ka dararay magaala madaxda puntland ee garoowe welibana dhamaaday maalinta shalay hayti dhammaan wasiirada caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo kama hadnagay casharafta sida jirin leh laan ka dhawaayay ee soo dhaweynta qurux badan langusuubi garoowe ciidamada booliska somalilan ee ka howlgalow magaalada burco weliba howlgal iyo suubyan suurtagelay in gacantaha ka dhikan qof odayhay oo qofkalka dili bartamaha suuqa magaalada burco qofka dilka jeysaday iyo magaashii weliba laga sheegay mustafa axmed cali iyo booliska gobolka tugdheer iyo sheegeen in dhowr xabadood uu subastoolade ka dhoway qof laka magacaabo jiray cumar cabdi farax taliyaha ciidamada booliska somalilan ee gobolka tugdheer maxamed faarax nuur weliba warbaahintan sheegay in qofka oday haayay ee dilka jeysaday iska diyaayay inuu sabaxsada ciidankan ammaanka iyo qobadan weliba hadalsha intaas kasii daray weliba hadalsha intaas kasii daray in ciidamada booliska qofkaaseytiya ku wareejiyeen maxkamadda gobolka tugdheer si cadaalada limarsi soona markaas sheegay in marnaba aan aqbala doono falalka amni dore ee ka dhigow magaalada burco magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer weliba toddobaadii laha dhaafiyay weliba ku dhigay dileel shal duwan welibana ciidamada booliskiyo sheegaynaa inay kor rahayaan howlgallada si oon ka horseedan falalka amni dara meel dhegeystayaal warkaasinku ku haya weliba waa idaacadda raadiaha baydhabo ee magaalada baydhabo khilaafka iyo weliba xiisadan dhexayta dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo muddo dheer xulufo ee ka haya arrimaha gobolka khaliijka iyo dhowaan habahii meele xiisada markaasi ee ka bilaabatay yahayta shirkada ee shirkii obeg ee toddobaadkan uu soqowaday ururka wadamada dhoofiyo ee shidaalka weliba wadamada kale ee hasaaro saliida soo saarayaha sankuweyn ee saliida adduunka weliba kumid ahaa dalalka sacuudiga iyo ruushka welibana iyo hajeedana in lasii wadaa dhismada iyo weliba isu gudbinta saliida ilaayo dhammaadka sanadka ee lamada kun iyo labaatan lamada dhinaga kale imaaraadka weliba iyo sheegeen arrintan markaas ka diiday sababayo markaasyo ka sheegeen iniyo fadaayaan inay anagadu korto cadaalad dara si kastaba haato khubrado iskhilaafsan bariga dhexe weliba iyo sheeganaa in khilaafkan uu sumuujiyo xiisadan dhexayta sacuudiga iyo weliba imaaraadka oo muddo dheer ku wada shaqeeyay gobolka khaliijka arrimo shalduwan dhina kale ka dambeyntii qarax xoogan weliba la sheegay inuu laka dheegay magaalada dubay oo ay xarunto ganacsiga wadanka imaaraadka carabta kaaseyti oo jeysaday khasaare shalduwan sidii baahidii warbaahinta carabeed qarsho weliba qaraxa uu sika dhigay dekeda ee jabel cali oo ka taalla magaalada dubay welibana la aragay uun iska shararay irka kureed markii dab usakakahi markab ganacsi oo maraay milan dhow dekeda jabel cali oo markaaseyti magaalada dubay ka taalla wakaalada wararka reuters weliba xaqiijiyaasa ilo ku tirsan difaaca wadaniyada weliba ay sheeganaa in kooxaha dabdamiska ay ku guuleysteen inuu damyon dabka ka hii markab saarnaayay dekeda jebel cali ilwareedada weliba xaqiijiyahanaa inuu jarna wal khasaare oo naf eh oo markaas ku dharday dabka ee kokahii qaraxa iyo weliba markabka habaato iyo dararan baaritaan la xiriira sababaha qaraxa warka dhegeystayaal raabta aysan kudhug musaagsan idaacadda raadiyaha baydhabo si toosna sinadaraysa aaro maxamed cabdiraxmaan jiirow ee saaxiibkii xasan aabakheer xasan jookar asaari waana markaasiytii farsameeyey intani kudhanyo dhegeystayaal warkan warlimad eh intileedan ku kulmaanay sidaas iyo nabadgelyo